kulan waxaan wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada warka subaxnimo ee idaacadda beerlula qodobada subaxnimadan aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah dadka isticmaala waddada isku xirta beledweyn iyo ceel jaalle oo dhibaato ku qaba marista buundada nuurxawaad baradka cayaal ku nool dileedka jowhar oo codsaday in la caawiyo olala nadaafadeedu laga sameeyey saddex degmo oo ka mid ah gobolka banaadir dowladda soomaaliya oo deeq lacageed kala wareegtay shirkadda hormuud inka badan kow iyo labaatan arday oo buuggooda qalinjibinta difaacday islamarkaana ka baxay jaamacadda ummadda dibadda waxaad ku maqli doontaan talyaaniga oo soo saaray shuruuc adag oo ka dhanaa muja- muhaajiriinta taariikhdu waxay ku adsaysan tahay sagaal iyo tobanka bisha shanaad labada kun saddex iyo labaatan waxaad maqasheen qodobadii kooban kusoo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan dadka isticmaalaha waddada isku xirta beledweyn iyo ceel jaalle ayaa dhibaato ku qaba marista buundada nuurxawaad maxamed cabdisani ayaa warbixintan soo jeedinaya
dadkan oo intooda badan aan awoodin inay iska bixiyaan lacagaha lagu raaca gaadiidka cagafcagafta oo kan keliya laga isticmaalo magaalada beledweyne ayaa dhibaato ku qaba maritaanka buundada nuurxawaad kadib markii daadad xoogan ay kusoo rogmadaan dadka isticmaala buundadan oo u badan rag ayaa marka ay marayaan buundada qaqabsada biraha ku dheggan tiirarka shubka ee dhowr sano ka hor laga dhisay labada dhinac ee buundada iyo meelaha kale ee halista ah qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada beledweyne ee mara buundada nuurxawaad ayaa redio beel looga waramay dhibaatooyinka ay ku qabaan marista buundadan iyo meelaha kale ee halista ah Ee, isku socod ma jiro magaalada way kala xirantaha waad aragtaan Ee, dadku waxa keliya hadda magaalada oo blk waa cagafta oo dadku ay adeegsanayaan Ee, waxa waaye magaalada xaaladeeda midnaba xaalad caadi maaha xaaladda aad ay u adag tahay Ee, waxaa keliya oo shaqaynaya hadda waa cagaf qiimeedun waa qiimo shan doolara qof kastana waa dareemi kartaan xa- magaalada xaaladeeda shaqo ma jirto ma awoodo dadku hadda waxa keliya adeegsadaan waxaa weeyaan derbiyada inay qabsadaan ay sidaas maarkino biyaha u- ay maarkino ugu gudbaan qof kastaana dee meeqaana dabaal waa dareemi kartaan Ee, iyadoo qofkii aan dabaal aqoon lacagna haysan ay danta ku qasbayso dee inuu intii in muddo ee uu biyaha ku dhex jiro dadkiina hadda magaalada way ka qaxeen magaalada banaankeeda la jiraa Ee, muddo toban maalin ayay biyaha magaalada ku jiraan ilaa haddana wax isbeddel lagama haayo oo maanta la dhihi karo magaalada biyaha way yaraadeen inay soo bataan mooyaane wax hadda maanta la dhihi karo ma jiraan biyaha way yaraadeen falilahi alxamdu wax walbo ilaahay keenan alxamdulillah waa ku qanacsanaayo inkastoo guddiga fatahaada ay sameeyeen dadaal fara badan haddana waxaa waaye waxaa ka awood batay ti ilaahay marka wax walbo ilaahay keenay waa ku qanacsanahay
bismillahi raxmaan raxiim magaalada u jeedaan siday u taallo goob waxbarasho ma jirto ee, ganacsi ma jiro magaalada dhammaanteed biyaha haysto waxa waa marka xaggan biyahanaa soo maray buundada dadka cagafyay ku marhayaan mid awoodo iyo midaan awoodin kiyaan awoodin wuxuu iska qabsayaa derbiyada dadku ma wada yaqaanaan macnaha biyaha si aaday u xoog badan yihiin waxa waa marka eh, ganacsina ma jiro magaalada xaaladeeda waa iska bariga dhex inta u dhexaysa buundada nuurxawaad iyo horseed oon sidaas u kala fogeyn ayaa ah meelaha ugu halista badan ee dhibaatada ay ku qabaan dadka iyo gaadiidka iyadoo halkan dhowr sannadood ka hor ay ka dhaceen shidaal sababay dhimasho iyo dhaawaca
barakacyaal ku nool duleedka jowhar ayaa codsaday in lasoo caawiyo cumar yuusuf aadan ayaa warbixinta soo jeedinaya
barakacyaasha ku nool duleedka bari ee magaalada jowhar ayaa waxaa soo wajahay xaalado nololxumo baahiyaha ugu daran qoysaskan ayaa waxaa ka mid ah hoy la-aan raashin la-aan iyo caafimaad darro qaar ka mid a barakacyaasha ayaa maamulka hirshabeelle iyo hay-adaha samafalka ka codsaday in gargaar lasoo gaarsiiyo
masunka ilmihin wadani hataa meelkuma ogni cambahaana caba iyo maalo inuu haayaan waa iska sii banuu haayaan hadda intaan waa kaceen waa waxay ku jiraan xaafaday ku jiraan aniga saana u joogaa kii oo yimaad aan meelaan u fadhiyaan biyo ku siiya waxaan rabnaa wixiis ilaahay iniga soo qaadayo inay berigu noogu soo tagtiin oo ilaahay inii soo dhiibayo ilaahay waxaa niiga soo qaado waxna allah niiga soo dhiibo waxaan nahay afar oo iyaarkeyga oo habartoodka barakacday iyoontahay shan aniga ah ah oo halku roon ostom iyo kow jir yahay xaafadooda iska galaya meeshii wax lagu qabay iyoon tahay cambahooda iyaa iska soo dhuudhuuqayaan kuwa yanyarka ana waa kaasi waa iska sii gacantay usii qaqabanayaan aniga meehaana u fadhiyaa wax oogu ma-al sidaasaan aa jirta magacayga waxaa la dhahaa khadiijo cabdi eebakar waxaan kasoo barakacay tuulada la yidhaah baasha hurwaay dhextaalkeeda beelle iyo oobaal u dhexayso waxaa kamid a dhibaato badanaa jirtay ee, maxay ahayto dagaalaa yimiday roob darro oo roobna weynay beeraan tabca jirnay beeraliyaan haynay roobna waa weynay haddana biyaaba soo baxa barakac ayaana soo baxshay saasaan kusoo baxnay walahi adina waa iska dareemi kartaa hadda oo wax lagu tilmaamaa ma aha waxay ahayd dadbeer inaan noo tabcanaynin inay xoolihii abaaro iyo rafaad ay naga laayeen inaan barakaca nahay oo dad barakaca oo noo qoyska gurigaan ku dhaqmi jirnay iyo hoygayno dhan ka soo tagnay iska iska haajira haajirka aan soo haajirnana intaan intaan soo degno waa iska deganayno dad undaa xoog ku shaqaysatay yaa ma iska wado ma qaadaynaa caawada wixii alaahay inuu soo siiyaan mantaqaana aan aan kaasa jiran waxaan ka qabaynahay waa soo haajirin waxaan cunsanaynaa in kaamka dha- aniga kaligay shaksi ahaan wax cunsamaayo kaanka in mataqaanaa horta koow lagu soo bilaabo hoy ay ku hoydaan oo bac leh baca u tiira beri hadda roob hadduu yimaado halka aan ku jiro roob ma celiya ma celiyo aqaladoo dhanna sida waay waxaa horta kow noogu daran hoyga aan ku hoyayno oon ku noolnahay oo mataqaanaa saayan saan aan ku leennahay in mataqaanaa roob hadduu daa inta biyaa gelayo hadday korka yimaadaan hoyga aan ku hoyano oo aqal leh oo wixii lagu cuno leh aa u tiira siiba bac ka- ka mid tahay hoyga aa bac lagu unkorto داود ويلي ثلاث داود ويلي ثلاث هو بيبعض كسوة كسوة بركعي shan bilood oo maha joogay Ee, waa barakacyaal ee, dad oo maaragta sabool ah indhoolay iyo maaragta ka kooban ee, agoon iyo danyar baa qaxooti soomaaliyeed maha ilaahay ay u dhisteen haadiyaha samafalka ay u dhisteen wakiilla horjoogay ku sugowaay
ololo nadaafadeed ayaa laga sameeyey saddex degmo oo ka mid ah gobolka banaadir bilaal daahir waani ayaa warbixintan soo jeedinaya
waaxda nadaafadda iyo bilow soo celinta ee maamulka gobolka banaadir oo kaashanaya waaxda gaadiidka ee dowladda hoose ee xamar iyo shirkadda nadaafadda biloc soo celinta ifi ayaa howlo nadaafadeed ka sameeyay degmooyinka bari ee gobolka banaadir sida degmooyinka yaaqshiid shibis iyo haliwaa ujeedka howlaha nadaafadeed ayaa waxa uu ahaa sidii bilicda caasimadda loo soo celin lahaa agaasimaha guud ee waaxda nadaafadda iyo biloc soo celinta maamulka gobolka banaadir maxamed suudi maxamuud ayaa sheegay ujeedka loo sameynayo ololaha nadaafadeed waxaan joognaa wadada wadnaha oo kala qaybiso degmooyinka shibis iyo yaakshiid iyo kaaraan Eh, waxaan caawa ololo carraqaadisa oo nadaafadeed ka samaynaynay degmooyinkaas Eh, runtii caawa waxaa wejigii labaad oo daahfurka waxaan daahfuraynay qaybta iskaashiga degmooyinka gobolka banaadir oo aan ka bilownay qaybta bari aad aan ugu faraxsannahay kawaax ahaan shaqada socoto quruxda badan oo runtii si saa- caawa hal saac ilaa tobankii habeennimo ay socoto ilaa laga laga gaaro kowda habeennimona ay socon doonto shaqadaasoo waaxda gaadiidka iyo degmooyinka iyo waaxda nadaafadda dhammaan bay iska kaashanayeen Eh, toddoba iyo tobanka degmona iyo saddexda deegaana meel walba laga samayn doono iskaashigan Een, aad iyo aad aan rabnaa inaan arrimahaan nadaafadda aan usii labalaabno si magaaladan ay u noqoto magaalo qurxoon magaalo bilicsan magaalada nadiifa magaalo cagaaran oo runtii caasimadaha adduunka la mid ah Eh, waxaana samayn kara dadkeeda iyo bulshadeeda oo iskaashada qaar ka mid ah bulshada ka qayb qaadatay ololahan ayaa dhinacooda soo dhoweeyey ololahan iyaga oo sheegay in ay diyaar u yihiin bilic soo colinta caasimadda waxaan wadnay anagoo aan degmooyinka qaybta bari kaashanaynana waaxaha agaasimayaasha waaxaha agaasimayaasha guu- agaasimaha nadaafadda ee bilic soo colinta gobolka iyo agaasimaha waaxda gaadiidka waxaan shaqo ka wadnay degmooyinka qaybta bari iyo gaar ahaan laamiga wadnaha ayaa shaqo adag ka wadnay oo ku saabsan nadaafadda iyo bilic soo celinta degmada iyo bilic soo celinta degmada waxaa shaqo fiican nooga qabsoontay laamiga wadnaha alxamdulilah shaqo fiican aan qabannay Een, waxaan u- u- u sheegaynaa shacabka ku sugan degmooyinka ee, gobol- gobolka banaadir gaar ahaan degmooyinka qaybta bari in ee, mar walba nadaafadda ee, ku dadaalaan nadaafadda waa wax adig kaa bilowda micnaha adiga haddaa marka hore wixii adiga qashinkaaga kaa imaanaya maarayso bulshada wax weyna u qabata micnaha qof walba hortiisa iyo deegaankiisa iyo qaybta ku aadan ha hagaajiyo laamiyada iyo qashinka lagu soo daadinaya biyahana laga dhaafo mar walba taasaan u sheegaynaa Ee, nadaafadda waxa- wa- waa wax bulshada dhan hal qof iyo laba qof iyo maamul iyo gobolba ma qaban karo
dowladda soomaaliya ayaa deeq lacageed kala wareegtay shirkadda hormuud aadan cabdi axmed ayaa warbixintan soo jeedinaya
hay-adda hormuud salaam foundation ayaa maanta dowladda soomaaliya gaar ahaana wasaaradda arrimaha dibadda ku wareejisay deeq lacageed oo loogu talagalay in lagu soo samata bixiyo dadka soomaaliyeed ee ku go-doonsan waddanka suudaan oo ay colaada ka jiraan waxaana dadka soomaaliyeed ee ku go-doonsan suudaan lagu qiyaasay siddeed kun oo u badan arday soomaaliyeed oo dalkaasi waxbarasho u doontay maamul ku-xigeenka waaxda xiriirka guud ee shirkadda hormuud abshir cali khayre ayaa sheegay in lacagtan ay ku wareejiyeen wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ay tahay mid loogu talagalay in lagu soo badbaadiyo dadka soomaaliyeed ee ku go-doonsan waddanka suudaan inaan mataqaanaa rabno inaan gacan ka geysano gurmadka loo fidinayo walaalaha ay dhibaatada ku qabsatay ee dalka suudaan annagoo markii hore oo emergency-ga lagu dhawaaqayna runtii eh, gacan ka geysanay ayaan weli annagoo ka jawaabayna baaqyadan soo ku soo eh, mataqaanaa mar labaad iyo mar saddexaad soo dhi- soo bixi doona ee ku saabsan in eh, weli loo baahan yahay in dadkii soomaaliyeed ee meeshaas masiibada ku qabsatay ay u baahan yihiin gurmad ayaa shirkadda hormud telecom waxay go-aansatay inay gacan laba gacan mar labaad ka geysato gacan ayadii ayaan halkan u taagannahay waxaanan mataqaanaa rabnaa inaan wasaaradda arrimaha dibadda ku wareejino eh, kharashaad loogu talagalay in dadkaas walaalaha ah ee halkaa dhibaatada ku haysato eh, looga mataqaanaa looga qayb qaato Eh, waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkaas walaalaha ah ee halkaa ku sugan ha badbaadiyo dalka ay ku no- ku sugan yihiin ee hadda dhibaatadu ka jirtana ilaahay subxaanahu wa tacaala amnigii iyo istiqraarkii ay haysteen allah soo celiyo waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan wasaaradda arrimaha dibadda uga mahad celinaynaa sida soomaalinimadu ay ku dhaahan tahay oo ay isugu xil saareen dadkaas inay soo badbaadiyaan uga warqabaan Eh, waxaan mar kasta tviyada iyo meelaha mataqaanaa is- en- en social media ka arkaynaa safaaraddii oo qaybsan oo gobollada dalka suudaan ku baahsan oo mataqaanaa nin walba halkaa shaqo ka hayo iyo halkan oo center operation laga sameeyey oo ay fadhiyaan madaxdii shirkadda hay- baa- maxaa la lahaa wasaaradda ugu sarreysay oo ayaguna mataqaanaa aan afar iyo labaatanka saac khadka ka baxaynin ku-simaha xogeeyaha wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya cabdiraxmaan diinaare ayaa ugu mahad celiyey hay-adda hormuud salaam foundation sida ay u garab taagan yihiin muwaadiniinta soomaaliyeed inaan eh, xarunta wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee magaalada muqdisho aan kaga guddoonno eh, shirkadda hormuud oo tabarucaad ay ugu talagashay dadka walaalahooda ee ku nool eh, waddanka suudaan joogay eh, inay taakuleeyaan oo ay ka qayb galaan eh, taakulada iyo gurmadka ay dowladda federaalk soomaaliya u gudbinayso oo ay dadkeedu ugu soo daadgureynayso eh, caasimadda khartuum ee suudaan Eh, shirkaddan hormuud eh, runtii aad iyo aadaan uga mahad celinaynaa Eh, wejigii hore markii ay bilowatay oo ay dhibaatadu dhacday oo ay asmadu dhacday waxay ka qayb galeen gurmudkii ugu horreeyey maantana waa qeybta kale oo maadaama hawshu ay weli dad ku hareen oo aan rabno dadkaasi in lasoo samata bixiyo ayay maanta haddana ay maaragtay noogu yimaadeen wasaaradda iyadoo iyagu ay yacni dalbadeen inay ka qayb galaan gurmadkaas Eh, shirkadda hormuud eh, sideedaba waxaan ogahay eh, dhibaato kasto iyo duruuf kasta oo dadka soomaalida la soo gudboonaato waxay hormuud u noqotaa inay taakulayso wax u qabato eh, dadka soomaalida maadaama ay tahay shirkad soomaaliyeed oo u shaqaysa dadka soomaalida kana shaqaysata waa ku ammaanaynaa ka wasaarad ahaan dadaalkii ay markii asmadu dhacday ay uga qayb galeen haddana ay weli uga qayb galayaan shirkadda hormuud waxaan rajaynaynaa shirkadaha kale ee soomaaliyeed inay ku daydaan shirkaddan hormuud
in ka badan koo iyo labaatan arday ayaa buuggooda qanjibinta ka difaacday jaamacadda ummadda
munaasabad buugga qalinjibinta ay ku difaacanayeen kow iyo labaatan arday oo dhameeyey kuliyadda culumta saxaafadda ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka xubno ka tirsan maamulka jaamacadda ummadda ardayda buugga difaacanaysay iyo marti sharaf kale ayaa goobjoog ka ahaa munaasabadda gudoomiyaha jaamacadda ummadda soomaaliyeed cabdiqaadir maxamed dhicisow ayaa kula dardaarmay ardayda in ay bulshada ugu adeegaan cilmiga ay barteen waxaad dhammayseen darajadii koowaad ee jaamacadda ummadda jaamacadda waxaa idiin dhiman shahaadada darajada labaad waxaa idiin dhiman shahaadada darajada saddexaad inay halkaa sii wadaanna waa idiin rajeynaa insha allahu tacaala markaasaa noqonaysaan khubaro saxaafadeed runtii waa ogtihiin inuu gaab uu ku jiro ama hakad uu ku jiro ama naaqis uu ku jiro baahida loo qabo cilmiga saxaafadda dalka waxaan idinkula dardaarmayaa cilmiga aad barateen oo aad ku barateen hantida ummadda soomaaliyeed idinkoon qarash aadan bixinin aad ku qaadanaysa aad maanta ku qaadanaysaan shahaadada koowaad ee jaamacadda mas-uuliyadda ayaa idin saaran qaar ka mid a ardayda difaacanaysay buugga qalinjibinta ayaa u mahad celiyey maamulka iyo macalimiinta jaamacadda ummadda soomaaliyeed iyaga oo sheegay inay ku faraxsan yihiin in ay soo gaaraan heerkan laakiin waa qalabadulanaynaa waxaa jecelnahanay higsigeenna inuu meesha kasii sarreeyo waxaa u mahad celinayaa niisheeg maxaa la hooyaday caasho xasan maxamuud iyo aabbaha xuseen cali iyo walaalahay dhammaan asxaabta waxaas la soo baranay magacay waa baxsa cabdirashiid waxaa ka mid ah ardayda oo ay maanta ka qalin jebinaysa jaamacadda ummadda soomaaliyeed farxaddeeda runaantii mala soo koobi karaa aad iyo aad u faraxsanahay halka waxaa doonayaa inaan kaga mahad celiyo hooyada iyo aabbahe aabe cabdirashiid cabdulle iyo hooyada miro cumar nuur oo runtii farxad aad u ballaaran ka soo qayb qaatay maanta heerka aad taaganahay ilaahi subxaana watacaala ka sukuwa ayaga maahane cid kale xaqiiqatan waxaa yacni dareenkeena maanta mala soo koobi karo waxaa u mahad celinayaa dhammaan ardada isku fasalka aheen saaxiibada aheen oo yacni afar sana iyo ka badan isku fasal aheen waxaan leeyahay waa mahadsantihiin dadaalka aad muujiseen waa mid yacni wuxuu noqon doonaa mid dadka bulshada soomaalida anfac waxaa baranay inaan bulshadana dib ugu celin ayaa diyaar u nahnay
halka warkaasi aad kala socotaan waa radio berla dhegeystayaal ah waxaynoo dhiman qodobkii dibadda markan waxaa kusoo dhawaataan xubinta sarifka iyo suuqyada warka subaxnimo
kulanti waana wanaagsan dhammaantiin meel kastoo ad naga maqlaysaan kusoo dhawaada xubinta sarafkiisa suuqyada warka subaxnimo ee radio beerlo xubinta waxaan ku eegeynaa qayb kamid a cuntada wadaniga haddii aan ku hormaro kiishka digirta ayaa la iibiyaa sagaashan doolar haafka digirta ayaa suuqyada beledweyna kala iibsanaya afartan shan doolar koombada digirta ayaa iyana la iibiyaa hal doolar kiishka markaasi sarreenka ah ayaa suuqyada beledweyn la kala iibsanaya soddon doolar haafka sarreenka ayaa iyana la iibinaya shan iyo toban doolar koombada sarreenka ah ayaa suuqyada magaalada beledweyn waxa ay ka maraysaa nus doolar masagada abuur casta loo yaqaana ayaa kiishkeeda soddon iyo sideed doolar maraya haafkeeda sagaal iyo toban doolar koombada ayaa iyana la iibiyaa nus doolar galeyda kiishkeeda ayaa la iibiyaa qiimo dhan shan iyo labaatan doolar haafka galeyda ayaa la iibiyaa laba iyo toban doolar koombada ayaa iyana la iibiyaa soddon iyo shan senti ugu dambeyntiina digirta salbukada loo yaqaan kiishkeeda suuqyada magaalada baladweyn wuxuu ka marayaa siddeetan doolar haafkeeda ayaa iyana la iibiyaa afartan doolar koombadeeda ayaa la iibiyaa hal doolar xubintiina waa egeenta
Bye, Bazuga.
aad ayuu umahadsan yahay cumar yuusuf aadan oo nala socodsiinaya xubinta sarafkii suuqyada warka subaxni markana kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha
sacab sacab badan ha loo tumo
kulan wacan wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka subaxnimo ee radio berlula aan ku bilaabay kulamadii xalay dhacay premier leaga newcastle iyo waxaa wada ciyaaray briton half albion afar iyo hal newcastle ayaa ku adkaatay yuventus iyo guuldaro laba iyo hala kala kulantay sevilla sidoo kale leverkusen iyo roma ayaa ciyaartooda ku dhamaatay barajo gool la-aana waxaa markaasi la filayaa laligaha inay real valadolid iyo kadis wada ciyaaraan waana tartan mar hore ay ku guuleysatay kooxda barcelona iyadoo kulamadan markaasi kooxaha heerkooda kalineeda lagu kala saarayo sidoo kale sare eeda suula ayaa iyaga waxay la ciyaari doonaan monza waana ciyaar markaasi soo geli doonta sagaal kuliba qadar afartii shan daqiiqo xubintii nooginta intaas ayaanu ku dhaafnay xubinta ciyaaraha markana qodobka dibadda sharci cusub oo talyaaniga soo saaray kaasoo adkeynaya xuquuqda magangelyadoonka si loo yareeyo muhaajiriinta usoo hayaamaya talyaaniga ayaa waxaa ka mid ah hay-adaha caalamiga ah ee xuquuqul insaanka waxay ku tilmaamtay mid aan bani aadamnimada waafaqsaneyn oo markaasi caburin ku salaysan xukuumadda ra-iisul wasaare georgia miloni ayaa sharcigan keentay kadib markii markab ku jabay xeebaha koonfureed kaasoo ay ku dhinteen ilaa iyo sagaashan qof bishii febraayo sharciga oo baarlamaanka ansixiyeen ayaa dhigaya ciqaab xabsi oo aada u adag kaas oo markaasi qolyaha waxtahriibiya ka dhana wuxuu xadidayaa fursadaha ay dadka cusub ee imaanaya ku heli karaan in la siiyo ruqsad deganaasho ilaalin gaar ah daryeel iyo sidoo kale wax la mid ah sharcigan ayaa sidoo kale wuxuu saameyn ku yeelanayaa xuquuqda sookaloodiga waxaa kale oo la sheegay in sharcigu uu meesha ka saarayo markaasi ku noolaanshaha saxda ah iyo sidoo kale inuu qofka xuquuqdii u baahnaa helo intaasina waxaa igaeg warka subaxnimo